suuradan la idhaahda suuratulaylina waa qur-aanka maka kusoo dega aayadoo koob iyo labaatan sida suuradda horunbay ka agdhowdahoo markuu ilaahay ku dhaartay awoodihiisa iyo aayaadkiisa qaar ka mid a iyo abuurkiisa cajaa'ibka badan insaanka iyo faraarihiisu sheegi ku hagaagay iyo ku hallaabayba markaasuu ku xigsinaya siduu abaal marinaya qur-aankuba waxaad arkaysaa inuu aada faalladiisa ugu badani waxa weye muxuu yeelay kii loogu talagalay qur-aanka ee loo soo dejiyey muxuu dadka dadkii maxay noqdeen mid gaaloobay iyo mid islaamayba iyo abaalkooda bismi illaahi araxmaani araxiim waleyli habeenkan ku dhaartay buu ilahay yidhi idaa yaksha marka uu daboolo intuu madoobaado uu dam yidhaahdo uu daboolo wanahaari maalinkii baan ku dhaartay idaa tajallaa marka uu iftiimo wamaa ilaahay baan ku dhaartay khalaqad dakara walunha labkiiyo dhadiga abuuray allah intaasaan ku dhaartay ina sacyakum camalkiinu la shataa wuu kala tegsan yahy sidaan soo socotaan uu kala tegsan yahay fa amaa man acdaa qofka bixiyey deeqay wixii la faray waataqaa ilaahay ka cabsaday wasadaqa rumeeyey bilxusnaa kelmaddii tawxiidka ee wanaagga badnayd ku adkaaday ee ku qancee rumeeyey fasanuyasiruhu kaa waxaan u sahli doonaa bilyusraa tii fududay wa amaa man bakila ka adaygay wastagnaa kaaftoomay ee wixii u haystay ku maarmay een ilaahayba u arkin inuu u baahan yahay wakadaba bilxusna tii wanaagsanaydna beeniyey oo kelmaddii ka gacan taagtoo dafiray fasanuyasiruhu waxaan u sahlayaanu ku riixi lilcusraa arrintii adkayd tii adkayd marka waa awoodaha ilaahay yaabka badan ee cajaa'ibkaa caalamkiiyo innagaba la xidhiidha habeenkiiyo maalinka maxaa ka badan intuu qur-aanku soo celcelinayay iyo qoraxda iyo dayaxa iyo markay sii dhacayso iyo markay soo baxayso aad buu u badan yahy oo ayaad runtii qofku marka uu indheer garad noqdo macrifada ilaahay ay u korodho si weyn uu u akrii karayo kii aan macrifo lahaynna wuxuunay ugu muuqataa wax dabiiciyan waxba kasii hooseynin mudnayna in lagu dhaarto marka yakshaa markuu daboolo kownka habeenku markuu kownku daboolo runtii dee qofka tasarufaadka ilaahay u fiirsanaya isbedelka caalamka wax badan buu dareemaya wax badan ayuu dareemaya sukuunka yimi iyo xarakada istaagtay marxaladda uu qofkani gelayo maxaa kaloo soo bixi kara qoraxdii may soo noqon mise saasay ku tegi doontaa iyo maalinkii oo iftiimay isaguna wamaa khalaqad dakara walunha sidaynu hore usoo tilmaannay waman khalaqa dakara walunha ilaaha abuuray labka iyo dhadig oo dee labka iyo dhadigu runtii dee abuurkoodu cajaa'ibkeeda ayuu leeyahay waxaa laga yaabaa uur hooyo inuu lab iyo dhadig mar qura kasoo wada baxo nudfadaa yar baa ilaahay uu faraara u yeelay oo uu lab iyo dhadig ka sameeyey inan iyo inan hadduu doonayo labaabu ka badiyeyba wamaa khalaqad dakara walunha iyadoo nudfo keliya ay kasoo wada baxeen iyadoo cibrada kale ku jirtaana ay tahay usluubka bal ilaahay uu diyaariye ee uu ku tarmayo bani aadamka iyo noolo wamaa khalaqad dakara walunha xaawe iyo aadan bay culimada qaarkood ku fasireen oo dee labkii iyo dhadigii uu insaanku ka tarmay ah aladii khalaqakum min nafsin waaxidati wakhalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaala kaiira wanisaaa laakiin dee iyana labkiiyo dhadiguunbay ku jiraane wax ku khaas yeelayaa ma jiro wamaa khalaqa dakara walunha ilahay isagaa isku dhaartay waxaa kaloo la odhan karaa maadu waa masaliyo wamaa khalaqa adakara wa khalqi dakari walunha abuurka labka iyo dhadiga abuurkaa laftiisaan ku dhaartay camalkiinii wuu kala tegayo waa kala duwan yahay waa run isku mid maaha dadkan ifka camal falayaa ee is-ag joogaa laba isku guri uhoyda laba walaala laba isku jinsiyada ayaa cir iyo dhul isu jira cirka iyo dhulka isu jira oo aada aragtao sunnadu ayna barayso ama qur-aan iyo xadiidba aynu ku haynaa qaar nebiga ag taagnaa calayhi salaatu wasalaam in dee mar walba la nacdalayo waa rumayn waaye dee qaarkoodna ay yihiin dee asxaabtii ugu fadliga badnayd iyadoo laga yaabo qaarkood inay inan iyo inan inan iyo aabihiisu yihiin oo ay isdhaleen fa amaa man acdaa wataqaa muxuu bixiyey wuxuu bixiyaa wixii waajiba lagu lahaa waajib iyasunaba qofku ammaan buu ku leeyahy laakiin shayga haddii uu bixin waayo cadaab uu ku yeelanayo oo waajibka ah kaasa ammaan uu ku leeyay bixintiisa wasadaqa bilxusnaa jannadana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray tawxiidka oo kelmadii wanaagsanayd ee qaalig ahayd ee wax u miisaanmaya aanu jirin kelmadaasuu rumeeyey oo u aqbalay oo camal uu ku fuliyey jannaduu rumeeyey haddii lagu fasirana macnaheedu waxa way qofka jannada rumeeyey dee camalkeedu la yimaadaa waanu ku talagalaa wuu ku qancaa aakhirana wuu rumaysan yihi fasanuyaasiruhu lilyusra tan fudud ee loo sahlayo waa jannada iyaduna waa loo sahlayaa ilaahaybaa alxusna iyo alyusra labadaba way tahay jannada waana meel wanaagsan waana meel lagu raaxaysto halkaasuunbaa loo sahlaya ilahay uu geynaya alyusra arintii dabacda sanayd baa loo sahlayaana way tahy adduun iyo aakhiraba ilahay waxba ku adkayn maayo ka ah waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran yusraa fasanuyasiruhu lilyusraa arrinka fudud baa ilaahay u sahlaya wax kastoo adduunyada u egaada inay kusoo ad adag yihiin ilaahay baa maaraynaya wamaa man bakila wastagnaa dee wuu maarmay oo markaa intuu adaygay buu maarmay maxaa bakaylnimada ugu wacan wuxuu is leeyahay waxani way kugu filan yihin way kugu filan yihin kol hadaad intana adduun hays kol hadaad intana ubadan leeday kol hadaad intana awoodan leeday waxba kaama maqna istagna qofka muuminka yastagni can ilmaal waalkaafir yastagni bilmaal laba arrimood oo kala duwanoo midi waa takhaluq biakhlaaq illaah takhaluqu biakhlaaq illah ilahay akhlaaqda aynu kaga dayna inay wanaagsane waxa weeye istiqnaaga iyo qannimada waxaynu ka raadinaynaa inaynu maal ka maaranaynu bixinayno waajib iyo sunnaba kan kalena yastagni bilmaal wuxuu qannimada ka baadi doonaya ururintiisa iyo jamcintiisa marka kaa isaga ahna xaalkiisii kaasuu noqday wakadaba bilxusnaa fasanuyasirhu lilcusra arrinkii adagun baan u sahlay wax walba wixii uu soo qaadaba jiq baa lagu siinay isagoo haba isku daya inuu maarayn badan raadiyo wax kala furfure ilaahay baa ku ribdhi waxay culimada qaarkood yidhahdaan sababnusuulku waxa uu ahaa aayaadkan soo socda ama mawduuca suuradduba qisada ay ku soo degtay abubakar sidiiqoo la ammaanayay iyo ninkii la odhan jiray umayat bnu khalaf oo isagana ay eedeynayaan aayaadku sababtaa taa ahay marka ninkaa ubay la yidhaahdaa waxa uu lahaa ama addoon u ahaa bilaal saxaabigii muaadinka nebiga calayhi salaatu wasalaam waktigii uu islaamay ayuu dabeetana cadaabi jiray sida qisadiisa ama tarjamadiisa macruufka kuwa bilaal waa kii axad axad axad odhan jiray markuu dhagaxa saaraya iyo raranka uu jiifiyo saxraaga ilaahay tawxiidkiisu ku celcelin jiray hadduu abubakar waaniyo u yihi war miskiinkan maad ilaahay kaga cabsatidaa sidan ka daysidna dee adaa aafeeye waxu tar buu odhan jiray bal waa kaasoo adiga cawda u jaro aafeeye waxu tar abubakar lacag badan buu udhigo oo ku nacsiiyey ninkii isaga ah sidii buu kaga iibsaday markaasay qaar yidhaahdeen ama wax gacan buu ku lahaa ama waxbuu kaga doonaya aayaadkana markaas sababtu ahayd walaakina alxukm caam aayadka macnahooda waa caam sababtaaba ahaada wamaa yugni canhu kama tarayo xaggiisa maaluhu xoolihiisu idaa taradaa naarta marka uu ku dhaadhaco waxba xoolihiisu kama tari doono ina calaynaa dushayadu ahaaday ila alhudaa hanuunku hanuunku dushayduu saaran yahay baa ilahay uhi cidda hanuunaysa ilaahayba ka hesha wa ina lanaa annaga noo sugnaatay buu rabbi yidhi laalaakhirata waaluulaa ta dambe iyo tan horeba adduun iyo aakhiraba ilaahay gacantiisay ku jiraan iyo hagaajintooda faandartukum waxaan idinka digay naaran ayaan idinka digay taladaa holcaysa sidaa isu dhex maraysa oo miliqsanaysa laa yaslaaha ma galo oo daf ma yidhaahdo ila alashqaa kii guuldarrada badnaa kaasunbaa taas ay u qorshaysanta alladii kaasoo kadaba beeniyey wixii ay ahayd in la rumeeyo watawallaa xaqiina kasii jeedsaday wasayujannabuhaa aladqa waa laga dheerayn doonaa kii taqigahaa ee markaas ilaahay ka cabsanayay kaasi isagu geli maayo waa ka fogaanayaa ama abubakar ha ahaado ama qof kastoo mu'min oo wanaagsan alladii kaasoo yuutii maalahu xoolihiisa bixinayay yatasakkaa isagoo ishagaajinayo naftiisa hufaya wamaa liaxadin qofna uguma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin gacan tujzaa laga abaalinayo qof gacan ku lahaa oo uu ka abaalinayaa ma jirto ila ibtiqaa'a wajhi rabbi ilaahaysa wejigiisuunbuu ula jeeday wuxuu bixinayay laakiin cid gacan ku lahayd kamuu abaalinay baliyaalaclaa ee sarreeye walasawfa hadhow u yardaa raali noqon doona hadhow u mabsuudi doonaa kaas wixii uu doonay heli doonaa ilaahay baa sidaa ku tilmaamay qofka arkay adduunkan waxa uu hayo inuu yahay wax ku filanoo aanu uba baahanaynin ilaahay waxba xoolihiisu kama tari doonaan sidaasaanay tahay oo gaalkaahay marka uu calaancalayo ayuu soo qaadan doonaa maa agnaa canii maaliya halaka canii suldaaniya sidaasuu leeyay maa agnaa canii maaliya wax alla wuxuu xoolaha igaga taray ma jirto awoodaydii waxay anfacdayna ma jirto wamaa yugni canhu maaluhu idaa taraddaa yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim hadduu qalbigu caafimaad qabi waayo maalintaa dad iyo duunya toona waxba ma anfacayso waxba ma anfacayso haddaba waxaa ilaahay uu tilmaamay qayb alla inay dhacday oo qorshaha ilaahay uu ku dureeray inuu qaybna hanuunka u qadaray qaybna halooga ina calaynaa lalhudaa adduun iyo aakhiraba anaale baa ilaahay weli marka qofka kolleyba ilaahay wax weydiisanayaa dee kol hadduu ilaahay yihi waina lanaa lalaakhirata waluulaa ilaahay adduunyo aakhiraba ha weydiisto walaxa jeclo xumaday ka mid tahay iyo baryo xumada qofku intuu gacmaha kor u qaado ilaahay wax weydiistay inuu adduunyo u weydiisto bala fiirso dacooyinkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ima inuu jannuu ilaahay weydiisanaya waa imaa naar buu ka magan gelaya saxaabigiibuu ku leeyahay xawla haatayni nudandin waar anaguba jannadaa iyo naartaasunbay ducada iyadu ka agdhowday oo labadaasumaanu tanna ilaahay ka magan gelaynaa tanna ilaahay baryaynaa fama zuxzix can innaari waudkhila aljannata faqad faat taasay ugu dhantay min jawaamic ducaa ayay ka mid noqotay ducada ah allahuma inii as'aluka aljannata wamaa qaraba ilayha min qawlin wacamal waacuudu bika min annaari wamaa qaraba ilayha min qawlin wacamal way soo koobtayba waina lanaa lalaakhirata waluulaa ilaahay baa adduun iyo aakhiraba labadaba wanaagooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda isagaa gacanta ku haya markaasuu ku ammaanay qofka muuminka inuu leeyi rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annar labadaba ilahay buu baryay faandartukum naaran taladaa laa yaslaha ila alashqaa kaasun baa ilaahay u qoray aladii kadaba watawalla kan kale laakiin taqiga abubakar iyo keyrkiiba ilaahay baa isaga ka badbaadinaya waa laga dheeraynaya wasayubcad can innaari taqiy annaqiy almubaaliq fi ijtinaab ashirk walmacaasi aladii yuutii maalahu yatazakaa ujeedada maalka aad u bixinaysaa waxa weeye inaad ilaahay wax kaga doonto yatazakaa naftaadana aada ku nadiifiso cidina gacan kumay lahayn cid gacan ku lahayd ma jirin oo markaa jawaab waxay u tahay haddii dadka qaarkood ay odhan lahaayeen ama ay yidhaahdeen dee abaalmarin buu uga dhigayaa wala sawfa yarda